أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحاabه أجمعين أما bعd casharkeenna caawa wuxuu ka bilaabmayaa aayadda afartan iyo afaraad ee suuraة النisaa ka mid ah qaala tacaalى alla wuxuu yidhi alam tara miyaadan arkin ila aladiina kuwii miyaadan arkin oodan ogaanin oo qalbigaaga aadan ku ogaanin uutuu la siiyey nasiiban qeyb la siiyey nasiib la siiyey nasiibka oo min alkitaabi kitaabka yacnii xaggiisa ka ahaaday ama min alkitaabi kitaabka xaggiisa laga siiyey yashtaruuna waxay iibsanayaan addalaalata baadi ayay iibsanayaan oo baadidii bay dooranayaan wayuriiduuna waxay doonayaan oy rabaan an tadiluu inaad dhuntaan idinka asabiila waddada a ka dhuntaan an tadiluu inaad ka luntaan asabiila waddadii wallaahu allaa aclamu ku ogaal badan minkum idinka idinkaga ogaal badan biacdaa'ikum idinka acdaa'diinna iyo colkiinna wakafaa billaahi wakafa llaahu allaa ku filan waliyan ku wax maamulo ahaan wakafaa billaahi wakafa llaahu allaa ku filan nasiiran mid gargaaro oo gargaaro gargaaro ahaanna allah ku filan aayadahan allah wuxuu rabbi subxaanahu watacaala wuxuu kasoo waramay aayaddii u dambeysay axkaamta aayadihii ka horeeyey waxay ku saabsanaayeen ama ay ka hadlayeen xaalu lyahuudi ama xaalu ahli lkitaabi fi laakhirati ahlu kitaabka iyo gaar ahaan yahuudda xaalkooda aakhiro markii la tago yowma idin yawadu ladiina kafaruu wacasawu rasuula low tusawaa bihim اlardu walaa yaktumuuna allaha xadiidaa aayadahaasaan soo marnay aayat laxkaam aayad axkaamta ku saabsanaa la dhexgeliyey aayatun fi laxkaam kadib hadda aayadan ilaa dhowr aayadood waxaa laga waramayaa xaalu haa-ulaa'i fi dunyaa aakhiro waana loo tilmaamay xaalkooda siduu ku dambeyn doono hadda wuxuu rabbi aayaddan iyo aayadaha kale aayaddan iyo aayadaha kale waxay ka waramayaan yahuuddii xaalkoodii sida uu ahaa adduunyada markay joogeen xaalkoodu sida uu yahay marka laba dhinacba waxbaana laga tusayaa xaaluhum fi laakhira iyo xaaluhum fi dunyaa xaaluhum fi dunyaa marka maxaana loogu sheegayaa inaan iska aan ka fogaano oo aan aada iyo aada isaga ilaalino inaan iyaga ku jaal noqonno oo iyaga habkay u fakerayaan habkay wax u ictiqaadinayaan yacni dibindaabyada ay diinta ilaahay ku hayaan ambiyada oo ay durayaan ay dhibayaan xaqii oo ay dhibaato ku yihiin waxyaabahaas oo dhan inaan iska ilaalino ayaanala ayaa la rabaa marka alla wuxuu leeyahay alam tara miyaadan arkin siiqadan oo kale waa soo marnay marar badan nooc tacajubaa ku jiro oo markaad rabto qofka inaad arrin weyn oo tacajub ku jira inaad kusoo jeedisid markaa rabtid ayaad waxaad leedahay war miyaadan arkin waxaas iyo waxaas ma aragtay miyaadan arkin haddii la yidhaha waa soo jeesanaa qofka marka alla wuxuu leeyahay alam tara miyaadan arkin waxaa kaloo ibnu jariir uu yidhaahda ay alam taclam biqalbika qalbigaaga iyo waxyiga alla ku siiyey miyaadan ku ogaanin waa ku ogaatay waay alam tara miyaadan arkin ila ladiina kuwii miyaadan arkin xaggooda uutuu la siiyey nasiiban la siiyey nasiib nasiibku marka waa dheef xad ayb waa la nakireeyey nakiradaas marka culamaa ulmacaani waxay leeyihiin macnaha loo jeeda taqliilaa ku jira kitaab weyn ayaa la siiyey waxay ka fahmeen waxay uga dhaqmeen ayaa yaraa maadaama kitaabkii dhaqankiisii uu ku yaraa waxa ilaahay sababka oo yacni ulajeedada ama yacni kutubta waxa loo soo dejiyana ay tahay in lagu lagu tadaburo oo lagu camal falo maadaama marka iyaga yahuuddan laga waayey ayaa waxaa la leeyahay miyaadan arkin kuwii uutuu la siiyey nasiiban wax dheef yar ah dheef gaaban oo yar ayaa la siiyey ayb dheefta oo min alkitaabi kitaabka xaggiisa ka ahaatay yacnii kitaabkii weynaabaa wax yar laga siiyey maadaama aynan ku dhaqmaynin tankiirkaas marka macno ahaan sidaas ayaa la tilmaamay ama la yidhi min alkitaabida marka waaa waxaa bannaan in nasiibanta laga sifeeyo waxaa kaloo bannaan min alkitaabi in lagu tacallujiyo uutu oo markaa macnuhu uu noqdo alam tara miyaadan arkin ila ladiina kuwii uutuu la siiyey nasiiban qeyb dheef la siiyey min alkitaabi kitaabka xaggiisa laga siiyey yashtaruuna dalaalata isti'naafna waa laga dhigi karaa ayb waxaa kaloo bannaan yashtaruuna dalaalata in la xaaleeyo laakiin markaas la xaaleynaayo caamilka ay qeydayso yacni xaaladan jumladan xaaliyada yaa caamil u ah ilaa xaaladu caamilka waa qeydaaya alam tara taradaas miyaadan arkin kuwii kitaabka yacni nasiiban la siiyey min alkitaabi laga siiyey yashtaruuna iyagoo xaal ay iibsanayaan miyaadan arkin addalaalata baadida ay iibsanayaan miyaadan arkin halkaasaa marka qeydku ku xiran yahay xaaladda ay yacni baadida ay soo iibsanayaan miyaadan arkin adiga sidaasay marka ka dhigan tahay xaalad walba maahane xaaladda ay kitaabka iib ay baadida iibsanayaan miyaadan arkin sidaas marka haddii la yidhaah oo nebiga maasagaa u jeeday markaas ay baadida ay gadanayaan oo iibsanayaan iyo isaga miyaa u jeeday sidii isagoo u jeeday oo kale waay maadaama waxii loogu sheegayo kuwii madiino joogayna way ka muuqatay dhaqanka noocaas oo kale ah wou ka muuqday marka jumladani in caamil looga dhigo alamtarada waa wanaagsan tahay qaarna waxay leeyihiin alladiinada iyo saaxibulxaalku dabcan de alladiina uutuu nasiibanta iyo ayb saaxibulxaalka marka waa halkaas yani caamilkuna la qeydayana taradaas ayb ama waawuljamaacaha uutuuda ku jiro waawga uutuuda ku jira damiirka halkaa ku jiro iyo saaxibulxaal ah intaba waa la yiri ayb yashtaruuna xaal ay iibsanayaan addalaalata baadida ay iibsanayaan wayuriiduuna ay doonayaan an tadiluu inaad dhuntaan idinka ood ka baadiyowdaan assabiila jidka inaad ka dhuntaan ood ka baadiyowdaan ay doonayaan wallaahu allaa aclamu ku ogaal badan oo idinka idinka og biacdaa'ikum kuwa colka idiin ah allaa idinka yaqaano mar haddii inaad diinkii ka luntaanba ay rabaan oy ku taamayaan cadow idinma dhinna kuwaasaa cadow ah waayo waxa aada haysato waxa ugu qiimiga badan waa diinkaaga iyo iimaankaaga ninka rabo oo u tafaxaytay inuu kaa siibto uu kaa qaato oo uu markaa yacnii kaa bixiyo oo diin la-aan ou ku dhigo cadowkaasaa ugu daran kan nafta kaa qaadaya maaha kan adiga maalkaaga qaadanayo dhacaya maaha kan diinkaaga baadiyeynayaa cadow ugu daran kan ugu daran kaas walidalika alimaam abu jacfar aلطabri wuxuu yidhi wahada min allahi jala hanaa'uhu kan ilaahay xaggiisa wuxuu ka yahay taxdiirun digitaan minhu ilaahay xaggiisa ka ahaaday cibaadahu lmu'miniina addoommadiisa mu'miniinta oo u digaayo muxuu uga digayaana an yastansixuu min an yastansixuu inay ka nusxi dalbaan oo ay talo ka dalbaan axadan qof oo min acdaa'i lislaami ah qof acdaa'u lislaam inay tala ka dalbaan oo fii shay-in shay ku saabsan min amri diinihim diinkooda arrinkiisa ah ow ayaa ayaa looga digayaa ow an yasmacuu ama inay maqlaan shay-an wax oo min dacnihim duristooda filxaqi ay durayaan laba arrin baa nalooga digaa marka waxaa la leeyahay nimankan acdaa'diina maadaama ay yihiin wax ku saabsan fii amri diinikum horta talaha uga qaadanina hana ku su-aalinina ayb tan labaad waxa ay tahay dacniga ay xaqa durayaan oo ay yacni xaqa ay durayaan oo diinkiina ay wax ka sheegayaanna ha ka dhegaysanina maanta hadda xaqii yacni dacnigii waxyaabihii diinka ay ku duraayeen baaba laga dhegaysanaan oo weliba laga aqbalayaa axkaamtii waxay ku saabsanaa caqaa'idkii iyo axkaamtii kulli nacam meeshii alla uu yidhi watamad kalimatu rabbika sidqan wacadlan akhbaarta allana waa run axkaamta alle waa cadaaladay ku dhisan tahay alxamdu lilahi aladii anzla calaa cabdihi اlkitaaba walam yajcal lahu ciwajan wax qallooca ilaahay diinkii uma yeelin markaabaad arkaysaa in qallooc loo yeelayo axkaamta oo dad markaa tukanayana ay leeyihiin oo musli muslimiin isku tirinayo ayaa haddana axkaamtii markii la duraba wax ka qaba arrintaas oo la duraayo oo ama hadday noqon lahayd cuquubaadka sharciga sida rajmiga iyo gacantoo la gooyo iyo lug iyo gacan isdhaaf oo xadulxiraabada ay tahay iyo sida axkaamtii kale ee iyaduna marka yacni haybiyaadkii waxyaabihii haybiyaadkan ujeedaa ee axkaamtii miiraadka dhaxalka iyo sida uu islaamku u maamulay iyo ayaa la durayaa miisay fadhiyaan waa aqbalayaan waana la durayaan ayaga laftooda weliba oo waxay leeyihiin dib u dhac iyo gadaal in loo laabto yacni afar iyo toban qarni ka hor ma rabno ayay la dhahayaan kuwaas waa meel marka hoogtay oo ba-day waay meeshaas marka la joogo taasoo marka ibnu jariir wuxuu leeyahay arrintaabaa ilaahay inoogaga digayaa wallaahu allaa aclamu ku ogaal badan biacdaa'ikum idinka acdaa'diina minkum idinkou idinka yaqaanaa marka ilaahay ciddii uu cadow ku sheegaa cadow ah ciddii uu markaa gacal ku sheegana waa gacal waa in mar haddii alla uu isaga naga yaqaano oo aayaddan aan rumaynay waa inaan isaga uga dambayno qofka marka yidhaahdo wax cadow ah lama yaqaano iyo acdaau yacni acdaa diin ama acdaa ilaahay iyo dad ilaahay owliyadiisa anagu kala garan mayno waa qof marka inuu talbiis sameeyo rabo oo dadka inuu u dheehgeliyo rabo xaqi iyo baatilkii inuu isku dhex qasan rabo marka waa dhici kartaa idinku cadowgiina inaad u malaysaan inuu idin roon yahay laakiin marnaba haddii ilaahay cadow ku sheegay roonaan haba ka feerinina xataa haddaad u malaysaan maladiina ka taga tan alla idin yidhi qaata oo hormariya wakafaa billaahi wakafa llaahu allah ku filan kafaada badanaa faacilkeeda ba baa lagu daraa mararka qaarna isagoo aan ba ku jirinna shawaahidda luqada carabiga yacni gabayadeeda iyo ashcaarteeda waa lagu arkay ayb wakafaa billaahi wakafa llaahu allah ku filan waliyan maamule yacni ku maam maamula ahaan ku maamulayo arrimaha wakafaa billaahi allah ku filan nasiiran ku hiiliyo oo hmacna mid naasir ahoo hiiliyana allah ugu filan ahaan marka jumladan iyo jumlada hore calaaqada ka dhexaysa waa maxay acdaa mar haddii la xusay dhacadowgu dhibaatou leeyahay dhibaatadiisa marka ilaahay ka yacni magangala allah mar haddaad alla adeecdaan alle isaga ayaa idin maamulaya oo idin gargaaraya waa tasliya marka ku sugan meeshaas ayb min aladiina haaduu yuxarifuuna alkalima can mawaadicih min aladiina kuwii haaduu yahuudoobay qowmun qowm ayaa ka mid ah qoomka oo yuxarifuuna bedelayaan alkalima kelmadaha bedelayo kalaamka bedelayo can mawaadicihi wejiyaalkiisa xaggeeda ka bedelayo ay can wujuuhihi ama meelh meelahoodii macno ahaan loo dhigay ka bedelayo wayaquuluuna oo dhahayaan markaa samicnaa waan maqalnay qowlaka warkaaga wacasaynaa waan caasinay amraka arin amarkaaga wasmac maqal ayay leeyihiin gayra musmacin ku la maqashiiyo xaal aadan ahayn yacnii wax wanaagsan mid la maqashiiyo xaal aadan ahayn yani waa habaar wax wanaagsan aan lagu maqashiinine yay ka dhigan tahay iyaga laakiin maxay iska dhigayaan hayra musmacin markay leeyihiin waxaa loo qaadan karaa hayra musmacin makruuhan yani dad u duceynayay iska dhigayaanoo markay leeyihiin hayra musmacin labada ma waa iska ixtimaali kartaa laakiin maadaama siyaaqa aayadda iyo sibaaqa hore samicnaa wacasaynaada waxaa laga garanayaa marka inay u jeedaan hayra musmacin kula maqashiiyo wanaag xaal aadan ahayn yani allow aan wanaag lagu maqashiininba wax fiican waraacinaa ayay dhahayaan na ilaali raacinaada marka macnaheedu na ilaali waayo laakiin iyaga raacinaa bay leeyihiin waxayna ka wadaan min arucuunati doqon cay bay agtooda ka tahay ereygaasay isticmaalayaan layan sidaa bay dhahayaan layan liajli layin yacnii qalloocin darteed bialsinatihim carabiyadooda ay ku qalloocinayaan ay ku laabayaan iyo wa dacnan liajli dacnin duris darteed fi diini diinka ay duraan saa daraaddeed ayay sidaa ay u dhahayaan raacinaada walow haddii annahum iyagu qaaluu ay ay dhihi lahaayeen samicnaa waan maqalnay qowlaka wa adacnaa waan adeecnay amraka amarkaaga wasmac maqal rasuul allowna maqal ayb oo waxaan ku leenahay rasuul allow bal dhegeysoona maqal wandurnaa noo sugo oo noo kaadi nafham canka aan kaa fahamne ogaan noo tartiibiya oo noo kaadi aan si aan kaaga fahmno sidaa inay yacni hadday dhihi lahaayeen lakaana wuxuu ahaan lahaa dalika alqowlu hadalkaas iyo qowlkaas khayran mid khayr badan lahum iyaga u khayr badan wa aqwama toosnaan badan oo ay lahum iyaga u toosnaan badan walaakiin lagu noqoyee lacanahumullahu allaa lacnaday oo naxariistiisii ka fogeeyey muxuuna uga fogeeyey bikufrihim bisababi kufrihim gaalnimadooda darteed falaa yu'minuuna rumayn maayaan ilaa qaliilan ilaa iimaanan iimaan unbay rumaynayaan iimaanka oo qaliilan aada u yar min aladiina haaduudan marka laba icraab ayaa ku jirta ama laba tarkiib min aladiina yani xagga macnaha in lagu xiro in yani aayaddan yani min aladiinada war cusub in laga dhigo musta'naf ah oo markaa min aladiinana ay khabar noqoto jaari majruurka khabar muqadam mubtadihiina ou noqdo marka muqadar oo qowmun lagu soo qadaro yuxarifuunana laga sifeeyo markaas waa dariiqada marka basriyiinta ay ku socdaan waana midda sahlan kuufiyiin iyaga waxay leeyihiin alam tara ila aladiina uutuu nasiiban ay la socotaa alam tara miyaadan arkin ila aladiina kuwii uutuu nasiiban la siiyey min aladiina kuwii ah kuwaasi kuwii waaye ayay yani min aladiina kuwii xaggooday ka ahaadeen kuwaas marka aladiinadii hore ayay la socotaa macnaha min silati alam tara min silati alam tara ila aladiina aladiinadaas hore yay ku xiran tahay macnaha macna ahaan sidaasay kuufiyiin iyagu ay leeyihiin basriyiintuna waxay qadarayaan mubtada in mubtadaha la qadaraana fudud ayb oo min silati aladiinada hore haddii laga dhiga alam tara ila aladiina uutuu nasiiban ilaa aakhirihi ee qowlkan marka ayaa kaanat caamatu ahli lcarabiyati min ahli lkuufati kaasay ku tageen ahlu basrana in qowmun iyo lasoo qadaro dabari midda hore oo kuufiyiinta u doortay min aladiina kuwii haaduu yahuudoobay waayo alam tara ila aladiina uutuu nasiiban markii lasoo yidhi min alkitaabi yahuudi iyo nasaaraba waa soo gelayeen soo maha min aladiina kaasaa laga tafriicinaya yahuudda hadda si gaara loo loo haysta hadda haddii laakiin yacni jumlo cusubna waa laga dhigi karaa min aladiina kuwii haaduu yahuudoobay qowmun ayaa ka mida kuwaas qoomka oo yuxarifuuna bedelayaan alkelima alkelim waa jamcu kelima kelima oo la jamciyey waaye yacni kalaamkii bay bedelayaan towreed baana loo jeedaa kitaabkii alla usoo dejiyey can mawaadicihi bay ka bedelayaan amaakintiisa ay can amaakinihi boosaskiisa yacnii kelmadda boosaa ilaahay dhigay xagga macnaha oo kelmaddaani booskeedu meeshaas waaye haddii laga qaado oo macnaheeda macno aan ahayn lagu macneeyo booskeedii in laga qaaday bay la mid noqonaysaa waxaa kaloo la dhihi karaa can mawaadicihi oo bannaan in markaa yacni la yidhaahdo bimacnaa in laga dhigo can wujuuhihi oo wujuhdiisa iyo wejiyaalkiisa hadalka ayay wejigiisa ka leexinayaan waa ka bedelayaan taxriif ayaa marka nimankan lagu eedeeyey oo lagu duray eyacni waxaan ujeedaa rabbi uu tilmaamahooda uu kaga tilmaamay taxriifku laba nooc waayo haddaba marka nacam taxriif lafdi ah iyo mid macnawi ah kelmaddii booskii inta laga bedelo kelmad kale la keeno oo maxaa ka mid a tii aan soo marnay fabadela aladiina dalamuu qowla gayra aladii qiila lahum maxay ahayd waxaa la yidhi waquuluu xida maxay dhaheen xindatunay dhaheen xindatun xidatun iyo xindatun isku mid maaha ama xabatun min shaciir marka kelmaddii bay bedeleen lafdi ahaan bayna u bedeleen yahuuddu sidaa waa samey jirtay in macaanida la bedelana waa dhacdaayoo la yidhaha macnihii muraadka ahaa inta laga bedelo macno kale loo saariyo weliba kaas danbaa badan kaa dambe ayaa aada u badan yahuudduna waa ku badnaa ummaddan lafteedana waa ku jiraa ayb walidaalika ilaahay kitaab kitaabkiisa iyo sunnada nebiga in la bedelo waa in la yska ilaaliyo taxriifku marka xaggeebuu galaa iyo ilxaadku aayaadka allana waa la geliyaa asmaada allana waa la geliyaa dadka qalloocan waa geliyaa yacni wadaru ladiina yulxiduuna fi asmaa'ihi in aladiina yulxiduuna fii aayaatina aayaadka allana in la leexiyo maaha macaanida laga leexiyo asmaa'da allana in la qalloociyo maaha oo macnihii ismigaas ou lahaa laga bedelo ama laga leexiyo ma aha ee wixii marka ummadahaas hore ku dhacay ee cudur ahna in ummaddan ay uga dayan doonto nebigu waa tilmaamay oo latatabicunna sanana man kana qablakum shibran bishibrin wadiraacan bidiraac xataa low dakaluu juxra dabbin tabictumuuhu rasuulka sal ll ly slam wuxuu yidhi waxaad u raaci doontaan taaka taako ummadihii hore iyo dhudhun dhudhun hadday god abeeso ay galaan dabbada ama yacni bahasha godkeeda hadday galaan oo ciriiriga badan waa ka dabagelaysaanoo waa isku maqiiqaysaan idinkana waxyaabaha marka culimadu ay tilmaameen oo looga dayanayo oo ummaddaani uga dayatayba sida nebigu uu tilmaamay yahuudda waxaa ka mid a ataxriif taxriifu lkelimi can can mawaadicihi waqti hore waxaa soo bilowday yacni aayadda ama xadiidka nebiga muraadkii alleh rasuul in laga leexiyo oo macno kale marka loo saaro ilaa qur-aanku lama bedeli kara lafdi ahaan asaga eraygii in la bedelo erey kale la keeno waa ma sahlana laakiin macnihiisii baa marka ninkii walbaa soo raba ugu tasarufaya sidaa daraaddeed firqooyin badanoo waxaa jiro kuwa ugu xun xagga taxriifka baatiniyada waay albaatiniya baatiniyada ayagu waxay leeyihiin diinkan oo dhanba macnahan ka muuqdo maba loo jeedo macno baatin oo qarsoona laga wadaa bay leeyihiin isaga dhanba iyaga marka waxay u tallaabeen aakhiro ma aaminsana jannada iyo naarta iyo waxaan la sheegaya wax jira maahan ay leeyihiin laakiin keliya dadkaa lagu cabsiinayaa si ay dadku dulmiga iskaga dhaafaan ee xaqiiq jirta maaha jannada waxaasaa laga wadaa naarta wax kaley ku fasirayaan tafsiir marka baatini ah bay la gelayaan marka so uma fahmin waxaa kaloo sameynayaan axkaamtana ayagu ma aaminsanoo waa bedelaan waxay leeyihiin adduunyada dhexdeeda takliif annaga aan ku aan mukalafiin waxaan ku nahay ma jiraan oo takliifkii iyo waxaasoo dhan waana laga rafciyey ee takaaliiftanna dadka caamada unbaa lagu tarbiyeeyaa nufuustooda maahane qofku hadduu maqaam gaaro uma baahna salaadii bay marka wax ku macneynayaan soonkii oo kale waxay leeyihiin imaamka sirtiisa in la ilaaliyaa laga wadaa xajka waxaa laga wadaa bay leeyihiin imaamka in loo qasdo oo hadduu dhintayna meeshuu ku dhintay la aado haddii kalena isaga meeshuu jooga la tago yacnii wixii salaadii iyo soonkii iyo xajkii iyo zakadii waxaasoo dhan macaani qarsoon oo ayagu markaa sir baa ku jirto ninkii gaaro unbaa fasiri karo iyay la aadaan oo ay yidhaahdaan walidaalika qaar waxaad arkaysaa hebel qur-aankuu fasiraayo siday u yaqaaneenna waa ugu fasiray si aynan u aqooninoo baatinana waa ugu fasiray naam baatin maxay tahay naam qolada marka ugu xun oo taxriifiso kelimaadka alle yacni alle waa baatiniyada waayo iyagu qeybna ma rumaysna aakhiro ee axkaamtii adduunyadana ma rumaysna halkaasay kuwaas ka baxeen baatiniyaduna firaqooyin fara badan waaye imaamu lghazali kitaab buu ka qoray fadaayixu lbaatiniya la yidhaahdo wuxuu isugu soo koobay warkooda dad aan ilaahay rumaysnayn diinta aan aaminsanayn inay yihiin laakiin ku gambanayo war maxaa tihiin marka la yidhaha annagaa muslimiinaan nahay qaarkoodna si kas abaa cadowgu muslimka ugu dhex abuuray oo ugu dhex daray nusayriyada hadda suuriya joogto waa lagu dhex abuuray waa dad marka yacni halkaa iska deganaa bay ahaayeen magacaa loo wanaajiyey xilligii faransiiska naboleon uu gume uu meeshaas suuriya uu hay uu gumayso jiray waxaa la mamnuucay nusayriya in lagu sheego dadkaas oo ninkii nusayri dhaho ay soo dacweeyaan waa la maxkamaday jiray maxaa la dhahayaa marka calawiyiin ha la yidhaahdaa la yidhi waayo magacan cali muslimiinta ma kaxanaaqayaan waa jecel yihiin cali soo maaha haddii magaca loo qurxiyo calawi la yidhaha xoogaa dad fiicanaa laga dhigaa laakiin berigii iyaga nusayriyaa la yidhaha xaqiiqatan ninkaa nusayrkana oo ayaga loo nisbeeyana nin qaab daran oo wuxuu ahaa yacni mulxid oo diinlaawo ah gaalnimadoodana culamaa ulmuslimiin maba isku khilaafin kuwaas dhankan barigana jabhad kaleu ka furayo bahaa-iyo niman la yidhaahdo iiraan dhulkan iiraan iyo ilaa iyo ruushka bahaa-iyo niman la yidhaahday ka sameeyeen gaaladu bahaa-iyadu iyagana marka xarako baatiniyay ahayd qaadiyaaniyadana dhankan shibil qaaral hindiya ka sameeyey hindiya qaadiyaaniyo iyagu nebi kalaa jiro oo loo waxyoodo wax kale loo sheego iyo waxyaabahaas ayaga marka hal ujeeday ka lahaayeenoo inaan lala dagaalin bis kooxahaasoo dhanna waxay ka midaysnaayeen dagaalkii marka gumaysigaa looga soo horjeedo dadku muslimiinta diintooda ay iyo dadnimadooda ay ka difaacanayeen ayay ayagu diidanayeen intaasay ka midaysnaayeen maogtahay gumaysigu marka hadafkiisoo raadsanaa laakiin muslimiintaa lagu dhex abuuraa kuwaas oo kale qola qolada labaad ee taxriifka iyaguna samaysa waxaa ka mida jahmiyada iyo muctasilada iyo ashaacirada iyo waman naxaa naxwahu ayagu taxriifka waxay ka sameeyaan qeyb axkaamta ma bedelaan jannada iyo naarta iyo aakhirana ma diidaanoo waa rumaysan yihiin laakiin hal meelaa taxriifka uu ka galay al asmaau wasifaat oo waxay leeyihiin muta jahmiyada iyo muctasiladoo kale ilaahay jahmiyadoo kale magac ma ogola tilmaanna ma ogola ee ilaahay muxuu yahay marka haddii magacna ouna lahayn tilmaanna ousa lahayn maxaa u ogoshihiin inuu jiro bis waayahay axad jiro oo aan tilmaan iyo magac lahayn oo uu waxyaabaha kale jiro uu uga soocan yahay axad jiro waxyaabaha kale jirana wuxuu uga soocan yahay aan jirin bal noo sheegan yani xaqiiqda waxaa la rabaa in aada loo fahmo marka ilaaha ay caabudayaan magacyaalna ma qabo tilmaamana ma qabo jahmiyadu walidaalika firqada iyadana madhabkeedu waa gaalnimo xukmiyeen culammada ashkhaastooda iyo tacyiinkooda hebel iyo hebelkooda bitacyiin ma loo gaalnimo xukminin dabcan kuwa iyaga ictiqaadkooda qaboon la gaalaysiinin baa jiri jiray waana iska macruufo masale hadda yacni mawdiceeda meeshaan uunan ahayn waa inan kaga dheeraada laakiin arrin mashhuura waayo dadkii khulafadii wax ku ciqaabayey arrintaas madhabka jahmiyada dadka ku qasbayey ayaa lagu daba dukanayey oo aan hadda gaalnimo markaas loo aqooneynin loo loo aan loo lagu sheegaynin bitacyiin aan loogu sheegi jirin ayb muctasiladu iyagana waxay taxriifiyeen oy bedeleen sifaadka alle ilaahay marka asmaa waa leeyahay bay dhaheen laakiin isimkaani wax tilmaano uu sheegayo ma leh caliimun bilaa cilmin raxiimun bilaa raxmatin xayun bilaa xayaatin alxayu waa ku magacaabaynaa laakiin nolol kuma sheegayni alcaliim waa ku magacaabaynaa laakiin cilmi kuma sheegayni iyagana maxay sameeyeen taxriif waayo macnaha alcaliim waa in duu cilmin waayo macnaheeda macnihii bay bedelayeen soo ma arkeysi ashaaciradu iyaguna sifaatu lmacaani oo lix ah ama toddoba ah bay yacni toddoba ah bay ka reebeen asmaada waa ogolnahay dhaheen tilmaamaha allana toddoba marka laga reeba sifaatulmacaani oo yacni cilmiga iyo xayaatada iyo samciga iyo basarka iyo qudrada iyo iraadada iyo kalaamka oo calaa kalaamin fiihi laftiisa ah oo aynan si dhaba u rumaysnayn waxyaabahaas marka kuwaas wixii ka soo haray oo ilaahay isku tilmaamay fi lqur'aan ama fi sunna macno kalea laga wadaa baan leenahay iyagana marka taxriif waa leanna markaad leedahay waxaan macnahan looma jeeday saanaa loo jeedaa adiga kuma tasarufi kartid alimaamu shaafici wuxuu leeyahay alxadiidu calaa daahirihi xadiidku waa daahirkiisa haddii daahirka laga tegaayana waa in qariina ay jirtaa qariinaduna wuxuu ka dhigay nas ama ijmaac qariinada adi iskama keensan kartid ayb meelo badanna de waan uga hadalnay waxyaabana waa ka dhegdhegnay arrimaha ku saabsan taxriifkuna qolooyinka iyaguna taxriifkii bay dhinac ka galeen oo ay ka wadaan marka labadaa noocee taxriifkaba in layska ilaaliyo midka baatiniyada iyo midkan firaqan jahmiyada iyo ay ku jiraan in layska ilaaliyo wixii ilaahay uu qur-aankiisa iyo sunnada nebigana lagu sheegay waa rumaynaynaa calaa muraadillaahi wa calaa muraadi rasuulihi muraadka uu alla ka leeyahay rasuulka uu ka leeyahay baan u rumayneynaa ayb walidalika tilmaamaha alle waxaan u rumayneynaa min gayri takyiifin walaa tamhiil wa min gayri taxriifin walaa tacdiil laysa ka midlihi shay-un wahuwa samiicu lbasiiraana tusayso intaas marka inaan la dhaafin waayo oon xaggaa kale marka aan looga tallaabin ayb maanta marka dad waxaad arkay aayaadkii ku fasiraya waxyaaba aad baciid u ah aad ugaga fog war waxaan tafsiirkan xaggee ka yimid saxaabadiiba ma aqoonine ma taqaanid uu kuleeyahay adiga xaqiiqaa taqaanaa baatinaan aniga aqaana qaar marka yacni culuumtii bay saa u kala qaadayaan khadir iyay markaa soo qaadanayeen qisada khadir khadir cunuguu dilay nabiyullaahi muusa wuxuu yidhi maxaa u dishay aqatalta nafsan zaakiyatan bigayri nafsin laqad ji'ta shay-an nukra markaas waxaa weeyaan adu haddaad khadir camal tahay sheekhay ibnu cabaas baa hadda ka hor niman khawaarija waaa laga waxaa laga hayaa baa waxay yidhaahdeen ka waran khadir wiilkii yaraay waa dilay yacnii inaan ilma hallaayno waa noo bannaan tahay rabaan inay dhahaan moogtahay khadir ba cunug yarow dilay markaas wuxuu tilmaamay ama uu yidhi haddaad in kunta ka haddaad khadir oo kale tahay diluu yidhi adiga macnaa haddii lagu waxyoonaayo oo kan dil kan dhaaf lagu dhahayo sameeyo haddii kale intaad ilmo layso ama dad aan waxgalabsanin aada iska disho qisadii khadirna aada soo qaadato adiga laa waayo meeshaad gelaysid marka ayb waxa marka diin lagu baabi'iyo yani diinta khatar uga daran ta'wiil faasida ma jiro ta'wiil faasida iyo taxriif wax diin uga daran ma jiraan marka waa in aad loogaga fogaado nin walbaa marka aayad buu soo qaadanaa ma sidii saxdaad ma tahay mase maaha caamadiina waa ku wareerayaan min aladiina ku yahaaduu yahuudoobay qowmun baa ka mid ah qoomka oo yuxarifuuna bedelayaan alkelima kalaamkii bedelayo can mawaadicihi wejiyadiisa ka bedelayo can amaakinihi meelihiisii sharcigu dhigay ama waxyigu dhigay ka leexinayaan wayaquuluuna dhahayaan oo odhanayo samicnaa waan maqalnay qowlaka hadalkaaga wa casaynaa waan caasinay amraka amarkaaga wasmac maqal hayra musmacin kula maqashiiyo wax wanaagsan xaal aadan ahayn allow aan wax wanaagsan lagu maqashiinine waraacinaa bay dhahayaan waraacinaa iyo waraacinaa dhahayaan maxay u dhahayaana layan liajli layin qalloocin leexin darteed bialsinatihim carabiyadooda ay ku leexinayaan darteed marka layan mafcuulu liajlihi in lagu nasbiyana waa bannaan tahay masder munakara maadaama uu yahay in xaalo laga dhigana waa bannaan tahay layan ay laawiina xaal ay yihiin kuwii leexinayo bialsinatihim carabiyadooda ku leexinayo wadacnan wadaaciniina xaal ay yihiin kuwii duraya fi diini diinka duraya dhexdiisa marka caydan ay nebiga caynayaan oy leeyihiin ama ay habaarayaan waa dacnun fi diin qofkii nebiga habaaro ama nebiga caayo diintiiba uu duray midkaasi marka ma leeyahay naxariis iyo turid iyo ma leeyahay in loo naxariisto ama loo turo maya suuratu towba waxaan ku arki doonaa waina kasuu aymaanahum min bacdi cahdihim wadacanuu fii diinikum maxaa la yidhi faqaatiluu a'imata alkufri inahum laa aymaana lahum lacalahum yantahuun adduunyada dhexdeeda naxariis male kaas inuun markaa yacni xadka inta laga oogo lays dhaafiyo marba haddii nebiga jaanibkiisa iyo sharafkiisa oo u dhigtay ayb walow haddii anahum iyaga qaaluu ay dhihi lahaayeen samicnaa waan maqalnay qowlkaaga wa adacnaa waan adeecnay wasmac maqal rasuul allowna maqal ay dhahaan wandurnaa noo koro oo na sug nafham canka xaggaaga ka fahmnee aan xaggaaga ka fahmney lakaana wuxuu ahaan lahaa dalika alqowlu qowlkaas khayran lahum mid iyaga u khayr badan ayuu ahaan lahaa ayb waaqu-ama toosnaan badan lahum iyaga u toosnaan badan walaakin lacanahum llaahu walaakin lagu noqoyee lacanahum llaahu allaa lacnaday bikufrihim bisababi kufrihim ayuu alla u lacnaday falaa yu'minuuna ma rumaynayaan ilaa qaliilan qaliilantan marka mustahna xaggay ka tahay qiila waxaa la yidhi min damiiri lacanahum damiirka ku jira walaakin lacanahum llaahu allaa lacnaday ilaa qaliilan wax yar maahane alla uunan lacnadin oo iyagu towbad keenay oo ilaahay usoo laabtay kuwa maahan waqiila waxaa kaloo la yidhi faacilka falaa yu'minuuna ku jiro falaa yu'minuunadaas waawgaas ayaa laga ayaa laga soo reebay falaa yu'minuuna rumayn maayaan ilaa qaliilan wax yar unbaa rumaynaysa wa oo kuwaa yahuudda inta soo rumaynayso iimaanka dhabtaa la imaanayaan waa yaryihiin macno saddexaadna ilaa qaliilan in laga dhiga sifo lishayin maxduuf oo siyaaqa marka laga fahmay falaa yu'minuuna rumayn maayaan ilaa iimaanan iimaan maahane iimaan unbay rumaynayaan iimaanka oo qaliilan aada u yar oo iimaanka qaliilkaa marka muxuu noqonayaa inay leeyihiin annaga ilaahan waxidaynaa nuwaxid ullaha allaan waxidaynaa bay leeyihin wanakfuru muxameda bimuxamedin marka qofku inuu ilaahay baan waxidaa dhaho nebi moxamedna waa ku kufrinaa ee kaas iimaan dham yacni iimaan sifadii uu wax ku badbaadin lahaa ay u dhammaystiran tahay miya maya uma dhammaystirna iimaan qaliil ah waay sidaana marka waa laga macneeyey ayb iyagoo marka gaalo ah see iimaan loogu tilmaamaa marka calaa hada tafsiir waa dhici kartaa wamaa yuuminu akharuhum billahi ilaa ilaa wahum mushrikuun oo min iimaanihim waxay tahay haddii yaa dhulka cirka yaa abuuray yaa idin abuuray haddii la dhaho qaalullah wa shirkuhumna fi lcibaadati waaye suuratu yuusuf aan ugu tegaynaa a'imadii tirada badneydoo salafkoo saa ku macnaynaya ya ayuha aladiina uutuu lkitaaba aaminuu bima nazlnaa musadiqa lima macakum yaa ayuhaa hooy aladiina kuwii uutuu la siiyey alkitaaba war kuwa kitaabka la siiyow aaminuu rumeeya bimaa kii rumeeya nazalnaa aan soo daadejinay rumeeya kitaabka aan soo dejinnay qur-aanka rumeeya musadiqan xaalou yahay kii u rumaynayo limaa kii macakum idinka maciina ahaaday min qabli an natmisa inta aanan tirtirin ka hor rumeeya wujuuhan ay wujuuhakum idinka wajiyaalkiina inta aanan tirtirin fanaruddahaa inta aanan u celinin oo fanaruddahaa intaanan u celinin calaa adbaarihaa gadaasheeda aanan u celinin dabadeeda aanan u celinin wejiyaalku fanarudda ay fanarudda alwujuuha wejiyaalka intaanan u celinin calaa adbaarihaa gadaasheeda dabayaalkeeda intaanan u celinin ow amase nalcanahum min qabli an nalcanahum inta aanan lacnadin wejiyaalku wejiyaalka asxaabtooda inta aanan lacnadin rumeeya kamaa sidii lacannaa aan u lacnadnay asxaaba sabti sabtiga asxaabtiisa wa kaana amrullaahi allah amarkiisu wuxuu ahaaday mafcuulan ku la falayo oo la sameynayo markii hore marka alam tara ila aladiina uutuu nasiibana la yihi meeshaas marka maqaamu dami bay ahayd iyagiibaa marka la eedeynayo foolxumadoodaana la tusaaya kuwii wax yar oo nasiib ah kitaabka laga siiyey ayaa la yidhi markaana waxaa laga dalbaa iimaan waa maqaamu lwacdi waa la wacdina marka maqaamu lwacdi markii ay ahayd baa marka waxaa la keenay aladiina yaa ayuha aladiina uutuu lkitaaba la yihi war dadka kitaabka la siiyo cilmiga u saaxiibka ahow war sidan isu dhaama waayo macnaha qur-aanku marka asaaliibta oo wax ku wacdinaya hadba waa waa kala waa kala waa kala nooc waa kala gedgedinayaan yaa ayuha ya aladiina kuwii uutuu la siiyey alkitaaba kitaabka la siiyey aaminuu rumeeya bimaa kii nazalnaa aan soo daadejinay rumeeya waa qur-aankii baa laga wadaa biladii kii nazalnaa aanu soo daadejinay ay nazalnaahu musadiqan xaal uu yahay kii u rumaynayo limaa liladii kii macakum idinka maciina ahaaday u rumaynayo haddaba rumeeya min qabli an nadmisa inta aanan tirtirin addamsu luqatan alcufuwu waadduhuuru waa tirtiridda fulaanun cafaa aharahu raadkiisiibuu tirtiray alcufuwu waadduhuuru ayb wa minhu yuqaalu waxaa la yidhaahdaa duumisat aclaamu ariiq dariiqii calaamadihiisii waa la tirtiray ayb sidaasaa marka yaa la dhahayaa tadmisu dumuusan marka min qabli an nadmisa wujuuhan wajiyaalo inta aanan tirtirin waay laba macnaa marka damsiga lagu macneeyey ibnu cabaas isaga wuxuu leeyahay ay najcaluhaa ka khufi lbaciir waa malaasaynaa sida ratiga cagtiisa oo kale aan ka dhigaynaa wejigan bani aadamka hadda indhihii baa u jeex jeexan afkii baa jeexan sankii baa duleelaa ku yaallo waa quruxsan yihi haddii laga dhiga ka waran marka cagta geel oo kale siday u malaasan tahay oo kale loo malaaso inta aanan sidaa ka yeelin rumeeya waa macnaha qataado iyo daxaaku bnu musaaximna waxay yidhaahdeen ay nucmiyaha min qabli an nadmisa intaanan tirtirin wujuuhan ay wujuuhakum wajiyaalkiina bimacnaa an nucmiyahaa inta aanan indha tirin w wاlmuraadu biاlwajhi alcayn wejigan baa waxaa laga wadaa bimacna alcayn ayb marka waa min iطlaaqi اljuز'i wa iraadat اlkuli waay marka wejkii oo qeyb wejiga yani min iطlaaqi yani kuli wa iraadat اljuز'i waay wejigii oo kuli a baa la iطlaaqay waxaa laakiin loo jeedaa qeyb isaga kamid a leanna indhaha meel weynay wejiga ka taagan yihiin waa usluub carabi ah wayn ayb oo majaaz mursala markaas uu ku jiraayo marka wujuuhdii haddii indha lagu fasiro yacnii intaanan indhaha idinka tirin indhahana marka indhaheel loo jeedaa camal qalbi aanan idinku ridin waayo indhala-aanta dhabtaa waa midda qalbiga ku dhacdo soo maaha fa inahaa laa tacma absaaru walakin tacma alquluubu alatii fi suduur labadaas tafsiiraa ku jirta marka intaanaan idin indho tirin ama inta aanan idin malaasin oo wejiyaalkiina aanan malaasin wujuuhan yacni tanwiinta ku jirta marka waxay ciwad ka tahay marka mudaaf ilayhi wujuuhan ay wujuuhakum idinka wejiyaalkiina inta aanan tirtirin oonan malaasin rumeeya fanarudda waa tacqiib oo waa ku cadfan tahay fanarudda oo markiiba markaasba aan celinno haa wejiyaalkii intaanan u celinin fanaruddahaa fanarudda intaanan celinin markiiba haa wejiyaalkii calaa adbaarihaa gadaasheeda aan yacni aan markaa u celino min qabli an nadmisa wujuuhan wanarudda calaa adbaarihaa oo aan markiiba u celinno wejiyaalkii calaa adbaarihaa dabadeeda aan u celinno gadaasheeda oo yacni wejigii intaan malaasno xagga dambe aan markaa wejigii ka furno ayb ow nalcanahum ow min qabli an nalcanahum inta aanan lacnadin wejiyaalo asxaabu wujuuhin intaanan lacnadin kamaa sidii lacannaa aan u lacnadnay asxaaba sabti sabtiga asxaabtiisa fii suurati alacraaf aa faahfaahinta inoogu imaane wasalhum can اlqaryati alatii kaanat xaadirat albaxri id yacduuna fi sabti meeshaas haddaba marka intaysan taa idinku dhicin rumeeya oo la imaada aayaddan imaamu lbukhaari wuxuu wariyey nebigaa wuxuu u yimid koox yahuud oo culumaah culimmadooda ah markaasuu ku yidhi yaa macshara alyahuud itaqu llaha war yahuuda ilaahay ka cabsada wa aslimuu hoggaansama oo islaama fawallaahi aan ku dhaartay inakum lataclamuuna ana aladii ji'tukum bihi waad ogtihiin kan aan idinla imid laxaqun inuu yahay qaaluu waxay yidhaahdeen maa nacrifu dalika anna waxaa ma garanaynay dheh wa asaruu cala alkufri gaalnimadii bay ku daa'imeen marka marka qof kastoo yidhah anu waxaas ma ogi maahan inuu run sheegayo iyagoo ogay inkirayaan ma ogin dhahayaan fanaزlat hadihi اlaayatu aayaddan baa soo degtay bukhaari kitaabu tafsir kitaabu manaaqib اlansaar sidaasuu ku wariyey waay waxaa kaloo la wariyey cabdullahi bnu salaam markuu maqlay aayaddan nebigu isla markiiba u yimid qabla an ya'tiya ahlahu gurigiisa intuunan tegin nebigu u yimid wayaduhu calaa wajhihi iyadoo gacantiisu wejigiisa ay saaran tahay wa aslama waa islaamay wa qaala wuxuu yidhi yaa rasuula allah maa kuntu araa an asila ilayka ma u malaynaynin inaan kusoo gaarayo xataa yataxawala wajhii fii qafaaya ilaa wejigaygu oo u wareegto qadaadkayga waa baqaye ayb wakadalika kacbu laxbaar lamaa samica hadihi alaaya isaguna markuu maqlay aayaddan aslama fii zamani cumar waqtigii cumaruu soo islaamay waqtigaasuu maqlay uu soo islaamay faqaala wuxuu yidhi yaa rabbi aamantu yaa rabbi aslamtu makhaafata an yusiibahu waciidu hadihi alaaya ayb imaam alimaamu lbaqawi wuxuu yidhi fain qiila haddii la dhaho qad awcadahum bitamsi ilaahay wuxuu ugu goodiyey inuu malaaso wejigooda in lam yu'minuu haddaynan rumaynin uma lam yu'minuu ma aysan rumaynin yahuudi badankood walam yufcal bihim dalika mana lagu samaynin ishkaalkaas haddii la keeno yahuuddii sidaanaa loogu goodiyey mana rumaynin mana lagu samaynin sidii qiila waxaa la dhahayaa buu yidhi hada lwaciidu baaqin waciidkan waa baaqi wayakuunu damsun wa maskun fi lyahuudi qabla qiyaami saaca yahuudda damsi iyo maski baa ku dhacayo qiyaamaha intuunan imaanin waa dambeeyaa wa qiila waxaa la yidhi kaana hada waciidan bishardin waciidkan iyo goodigaani shardi buu ku xirnaa falamaa aslama cabdullaahi bnu salaamin wa asxaabuhu markay islaameen rufica dalika can ilbaaqiina inta kale waa laga qaaday yacnii waciidku shardigiisu wuxuu ahaa qof ayaga ah hadduu islaami waa aweyn lahaa waa ku dhici lahaa kulligood qaar maadaama ay ka islaameen waa laga dhaafay shardi buu ku xirnaana waa la yidhi wa qiila araada bihi lqiyaama yowma alqiyaama laga wadaana waa la yidhi wa qaala mujaahidun mujaahid wuxuu yidhi araada biqowlihi nadmisa wujuuhan ay natrukuhum fi dalaalati isaga macno ayuu ku fasirayoo baadidaan uga tegaynaa waaye ayuu yidhi fayakuunu lmuraadu wuxuu noqonayaa marka muraadka ee damsa wajhi lqalbi qalbiga marka wejigiisii baa laga ti laga daboolayaa aayaddan marka macnahaas macaanidaasaa ku jirta wa kaana amrullaahi ilaahay amarkiisu wuxuu ahaaday mafcuulan mid la falaya oo la sameynayo oo marnaba aan baaqanaynin in allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa in allaha alla laa yakfiru ma dhaafaayo an yushraka in lala wadaajiyo bihi isaga cibaadadiisa cid kale in loola wadaajiyo taasi alla ma dhaafayo wayakfiru waa dhaafayaa maabuu dhaafaa wayakfiru waa dhaafaa maa ayuu dhaafayaa duuna daalika kaagaas aan ahayn oo shirkiga aan ahayn ee dunuubta kabaa'irta ah liman buu u dhaafayaa yashaau uu doonayo waman qofkii yushrik la wadaajiya billaahi alle la wadaajiya cibaadada qeyrkiis faqad xaqiiqeehe iftaraa wuxuu abuurtay isman dembi buu been abuurtay dembiga oo cadiiman aada u weynin badan aayaddan marka maadaama ay siyaaqan ku dhex jirto meesha waxaa laga fahmayaa yahuudda ayagoo ahlu kitaaba haddana inay mushrikiin ay ahaayeen waayo siyaaqa aayaadkoodii baa weli lagu jiraa marka alla wuxuu leeyahay in allaha alle laa yakfiru ma dhaafaayo an yushraka bihi in wixii isagu ou lahaa cid kale in lala siiyo ilaahay ma deynayo ma dhaafayo qofka u dhaafi maayo waxaa laga wadaa xataa haddii laga toobad keena ma dhaafayo miya macnuhu maya saas maahan aayaddan waxay ka warramaysaa shirki aan laga toobad keenin oo lagu dhintay ma dhaafayo kaas ilaahay haddii laakiin shirkiga laga toobad keeno ka toobadkeenkiisuna waa sidee in isaga dhan laga baxo oo lagu bedelo towxiid oo taa waa ka ilaahay u dhahayo qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnatuu min raxmat illaahi ina allaha yakfiru dunuuba jamiican waa haddii laga toobad keeno aayaddaas middaanna maxay ka hadlaysaa dembi aan laga toobad keeninay ka hadlay dembiga aan laga toobad keenaynin ee lagu dhintaa laba u kala qaad shirki hadduu yahay ma la dhaafayo hayru shirki haddii uu yahay oo kabaa'irta kale qof in loo dhaafo waa laga yaabaa oo mashiicada allow ku jira hadduu doono ilaahay waa u qabsanayaa hadduu doonana waa iska cafina aayadda marka dadka muwaxidiinta waxaa ugu sugan rajaa rajaa ugu jirto mar haddiiba aada shirki ka badbaaddo rajaa leedahay wa bilcagsi haddaad shirki ka badbaadin ood ku dhimatana rajadaadii waa baaba-day ulaa-ika ya-isuu min raxmatii kuwaa naxariisteyda waa ka quusteen kuwa uu ilaahay subxaanahu watacaala uu yiri waay ayb markaa qofka inuu iska ilaaliyo waayo wixii ilaahay lahaa inuu cid kale ugu daro ilaahay wuxuu leeyahay waa maxay waa cibaadada casharkii horaan ku sheegnay waa cibaadadan cibaadadu marka waa anwaac badan tahay qaar qalbigaa laga sameeyaa qaar jawaarixdaa laga sameeyaa qaar afkaa laga sameeyaa waa anwaac haddii marka ay dhacdo bacdi lmuslimiin oo towxiidka laa ilaaha ila allahu macnaheeda ogol fahamsan iltisaamay macnaa laa ilaha illa allahu maxaa la rabaa laa ilaha illa llahu in laga fahmaa maxay tahay cibaado cid aan allah ahayn iskama laha macnahaasi marka in la iltisaamo lana dhaqan geliyo macnuhu saas waayo laa ilaha illa allah ninkii intaa ka fahmay ee nooc min anwaaci alcibaada maalan inay cibaado tahay aan fahmin maalan nooc min anwaaci alcibaada si guud cibaado ilaahay keyrkiina unan lahayn waa og yahay waana iltisaamsan yahay laakiin waxaani inay cibaado yihiin iyo in kale yaa shaki ka galay ama jahli buu ku ogaan waayey dartiis ama mid culummo oo u haysto isaga ayaa wuxuu ugu sheegay arrintaasi cibaada ma ahan ayuu yidhi wax kale oo ka dhaadhiciyana ma helin maalan qofka noocaas oo kale jahliga noocaas oo kale waa la fiirinana macduurun bijahlihi itlaaqanna jahli layskuguma cudur daara sidiisaba masaa-isha caqiidada qofka sidaas yiraahdo tanaaqud ma ka marnaanayo abadan waayo towxiid ulasmaa wasifaat iyo towxiid ulcibaada kala saarkeeda adi xaggee ka keentayna xagguu ka yimid wixii ilaahay isku tilmaamay nin dhahaya ma lahan kuma tilmaanna waa loo cudur daarayaa inaad tiraa nooc min alcibaada inuu fahmi waayana ma la fiirinayo fahamkiisa iyo fahm la-aantiisa mundu zamaan cudurkan waa jiray haddana culimadii aadka ugu dooday masaladan aada u bayaanisay ibnu taymiya ka mid ahaa fii kitaabihi listiqaathana wuxuu ku tilmaamay ibnu taymiya weliba mas'alada dadka istiqaathada qubuuraha iyo amwaadda iyo ku sameyna ayuu ka hadlayay isagoo mas yacni masaladaa ka hadlaya buu wuxuu yidhi risaaladii aahaarteedii iyo yacnii cilmi ulahaanshadeedii maadaama ay yaraatay buu yidhi zamankan dadka dad in badanoo dadka ka mida ay ku yaraatay ayaa lam yumkin takfiiruhum gaalaysiintooda aynan mum aynan suurtoobeynin maanta in wax loo caddeeyo marka loo caddeeyo xujada lagu oogo kabacdi baa hadduu mucaanid noqdo uu gaalooba ayb waayo takfiirintu waa waciidkoo kale waa cuquubo kitaabulistiqaama ibnu taymiya sidaas waa ku tilmaamaan ayb marka dadka qaarkood oo yacni tawxiid lama sheega iyo tawxiidkiyaa la diidan yahay iyo yani tawxiid aniga keligeeyaa sheega iyo qof dhahayo waar haddaad aduu tawxiid kaligaa inta tawxiid sheegto iyo dadka tawxiidka us yacni ilaahay sabab uga dhigay yacni inay yacni dadka tawxiidkoodu saxmo ilaahay isagaa yaqaanay u daa nin walba ajarkiisa qiyaamuhu helayahay adigu haddaad cilmi haysana cuduradii jiri jiray mundu zamaan jiray siday culimadii islaamka u xalliyeen xataa yacni bacdi alqudaat ayaa ibnu taymiya masaa-ishan kula dooday maca dalikana ibnu taymiya biacyaanihim ma uunan u gaalaysiinin ayagoo qudaad ahoo culimo ahay meesha marka ninkan culimadaa fahamka ka qalloocday ama muta-awilka ah ee loogaga cudur daaray caamigii ku dayday in markaa yacni la yihaha cudurdaar asagu male maa la gara karan culimo mutaakhiriina waa dhici kartaa inay mararka qaar sheegaan ama ay iyaga laftooda marna ay idlaaqaan marna ay waxqeydaan ayb calaa kullin marka dadkoo dhanna jahliga yacni ugu cudurdaaridiisa kuma sinna amaakinta iyo dadka iyo yacni siday wax u gaar dacwadu ay wax u gaartay ayay ku xiran tahay ninkii isaga muqasir noqday oo gabood falay baabkiisu waa gaar yani qof walbaa jahli loogu cudur daarayaa ma lihin waa dhici kartaa qof in loogu cudur daaro mid kalena aan loogu cudur daarin sida imaam axmed jahmiyada xaalkooda agtiisu ou ka ahaaba ayb istiqaaadana de masaladaas waaba mas'aladii ibnu taymiya kitaabka u alifay bakri nin nin la yihaahdo ayuuna ku radinayey bakrigaasna marka maunan gaalaysiinin ibnu taymiya raximahullah istiqaaadana anwaacu lcibaaday ka mid tahay waayo tawasulkii iyo istiqaaadii bay isku dhex qaseen markaasaa waxaas ka dhashay ayb cidna marka dembi ku jirtaa yacni wanaagsan ama dembigeeda yacni gadaal ha lagu mariyo hala qarsado oo saa hala yeela iyo maahan inaan leenahay ayb in allaha alla laa yakfiru ma dhaafo waayo tacriifka cibaado lafteeda markaad u fiirsataan isaga laftiisa culimada sharaxa ay ka bixinayaan markaad aragto siduu u dheer yahay nin caamiya waa ku qaldami karaa tacriifka cibaadada laga bixinaya siduu u dheer yahay ninkii rabana calaa sabiili lmithaal rafcu lishtibaaha ha aqriyo kitaabka cabdiraxmaan ibn yaxya almucallimi uu leeyahay ee rafcu lishtibaaha labada mujalad ah masaladan aada buu uga dharjiyey cibaadana waa ka hadlay waxa khilaafka keenay buu ka hadlay masaa-ishan in dadka ku qaldamaan masaladan lafteeda alcudur biljahliga ayuu me ayuu meeshaa uga hadlay adba marka yani halkaasu aada ugu faahfaahiyey war dheer buu ku qoray oo ay dhici karta xataa bacdi alaba fahamkeedu inuu ku adkaado ayb sidaa darteed marka ummad dhan jusaafan uma gaalaysiinayna saasay caabudaan iyo qabuuray caabudaan waa gaalo kuwaan iyo tawaquf iyo tabayun baa laga gelaa iyo cid looga dayday ma gara karnin culimmadu waa jiri jireen waxaan intay jireen mundu zamaane siday ula macaamileen culimadii tawxiidka nashrisay yaan ula macaamilaynaa xataa culimadii dambe oo sheekh maxamed ibn cabdilwahaab uu ka mid yahay rasaa-ishiisa waxaa ku jira qaar uu leeyahay qabriga sayid badawi axmed albadawi qofka yacni caabudayo yani wuxuu leeyahay ama ama yacni istiqaasada iyo weydiisanayo ma gaalaysiinayo ilaa xujada lagu lagu oogo leeyahay waayo waxaa laga yaabaa dad culimo oo u arka inay saa u sheegeen ayb ficlan waanu ognahay dad badan meesha ay yacni taagan yihiin waa gara karnaa in allaha alle laa yakfiru ma dhaafo an yushraka in lala wadaajiyo alle bihi isaga in lala wadaajiyo cibaadada qeyrkii loogu daro wax lo wixii uu lahaa qeyrkiis lala wadaajiyo wayakfiru waa dhaafayaa maabuu dhaafaa duuna daalika kaagaa kasoo haray ayuu dhaafaa wixii kasoo haray marka de waa kabaa'irtii liman buu u dhaafaa yashaau uu doonayo waman qofkii yushrik billaahi alla u shariig yeelo faqad xaqiiqe ahe iftaraa ihman dembi ayuu abuurtay cadiiman aada u weynin badan ayuu abuurtay alam tara ila ladiina yusakuuna anfusahum alam tara miyaadan arkin ila ladiina kuwii miyaadan arkin yusakuuna ammaanayay anfusahum nafahooda kuwa ammaanaya miyaadan arkin bal ee allaahu allaa yusakii ammaanayo ammaano oo taskiyo siiya man xad yashaau uu doonayo ammaano walaa yudlamuuna la dulmin maayo fatiilan qadra fatiilin liilan ama dun wax leeg laga la dulmin maayo weli marka yahuudda adduunyada siday ku joogeen baa laga hadlayaa axwaaluhum fi ddunyaa alam tara miyaadan arkin ila ladiina kuwii miyaadan arkin yusakuuna anfusahum nafahooda ammaanayay oo naftooda taskiyeynayay sida ay ku taskiyeynayeen siday ahayd dhowr tafsiir ilaa afar tafsiir baa ku jirta qowl wuxuu leeyahay naxnu abnaa ullaahi wa axibaa-uhu bay dhihi jireen annaga waxaan nahay abnaa ullaahi iyo kuwii alla uu jeclaa qataadaya xasanulbasri ayaa sidaa ku fasiray qaar waxay dhaheen taqdiimuhum atfaalahum liimaamatihim zaacimiina anahum laa dunuuba lahum imaamnimada waxay ku hormari jireen ilmaha yaryar waxayna dhihi jireen dembi ma laha qaar kale waxay yidhaahdeen ina abnaa'anaa yastashficuuna lanaa ilmaheenaan noo shafeecayaan wayusakuunanaa ina abnaa'anaa yastashficuuna lanaa waa noo shafaacad dalbayaan ibnu cabaas baa kaasna laga wariyey tafsiirkaas marka waxay dhihi jireen annagu dad wanaagsan aan nahay oo ilmaheenaan noo ergeynayo noo shafeecayo maxaa marka yacnii ilmuhu soo waalidkood uma shafeecaya muslimiinta xataa dhexdooda oo dadka muslimiinta dhexdooda waaladiina aamanuu watabacathum duriyatuhum suuratu duur mala iyaga yacni sidan hadda iyaga ay leeyihiin waxay tahay wanaag ma samaysanayaan waajibaad la imaan maayaan iimaankii la imaan maayaan ilmaha ilmahaas shafaacadooda unbay isku haleynayaan taskiyadu sidaas waa wejgeeda marka waqiila waxaa la yidhi taskiyatu bacdihim bacdan qaarkood qaarka kale inay ammaanaan waayana waa la yidhi tafsiirka afaraad dabari kan horow doortay oo naxnu abnaa'ullaahi wa axibbaa'uhu qofkuna inuu is ammaano maahanoo falaa tusakuu anfusakum huwa aclamu biman itaqaa bale allaahu allaa yusakii ammaanayo man axadkii yashaa uu doono alla isagaa ammaano qofkuu doono walidaalika waa nalaga reebay qof inaan iska ammaanno hadday noqoto inaan ammaanaynana inaan dhahno sidaasaan u malaynaynaa wallaahu xasiibuhu ilaahayna waayo midka xisaabayo qofkaasi oo allah nooga ogaal badan sidaas oo kale marka in la yidhaahdo walaa nusakii cala allahi axadan ilaahayna cid u ammaani mayno haddaad qof ammaanaysaan sidaas dhaha walaa nusakii cala allahi axadan qofku isagana inuu is ammaano marka waa la reebay heyrkiis hadduu ammaanayana wixii uga daahiray inuu sheego walaa usakii cala allahi axadanna inuu yidhaahdo ilaahay u bandhigo ilaa xaqiiqda isagaa kaa ogi walaa yudlamuuna la dulmin maayo iyaga fatiilan qadra fatiilin laga dulmin maayo liilan wax la eg marka fatiil iyo naqiir iyo qidmiir saddex waay naqiirka iyo fatiilka suuraddan uu noogu imaana ayb qidmiirkuna wuxuu ku imaan doonaa fii suurati faatir fatiilku marka waa dunta waa leelanka marka faynuusta liifadeedoo kale dun laysu geegeeyey waay mid marka haddaad saa usoo siibto yacnii halkeeda xabo waa dun sow maaha ama liilan yar waa aada u jilicsan intaas wax leeg laga dulmina wasni iyo culays ma leh naqiirku isaga waxaa laga wadaa laftimireedka markaad timirta ka cunto korkeeda godadaa ku yaallo god yaryar ayaa ayaa ku yaallo oo mararka qaar cirbadda geli karto godkaas naqiira la yidhaha walaa yudlamuuna naqiiran iyana waa arkayna qidmiirkana waxaa la yidhaha lafta timirta xuubka saaran markaad timirta ka dham ka dhammayso xuub yar soo lafta timirta kuma dahaarna xuubkaasna qidmiiraa la dhahaa maa yamlikuuna min qidmiir suuratu faadir walaa yudlamuuna la dulmin maayo fatiilan qadra fatiilin la dulmin maayo undur fiiri kayfa sida yaftaruuna ay u abuuranayaan cala llaahi alla korkiisa alkadiba beenta ay ugu abuuranayaan bal eeg undur fiiri yaa muxamedu muxamedow kayfa sida yaftaruuna ay u abuuranayaan cala llaahi alla korkiisa alkadiba beenta ay ugu abuuranayaan wakafaa wakafaa bihi wakafa aliftiraau damiirkaas majruurkaa bihida wuxuu u laabanayaa iftiraaga wakafaa waxaa ku filan bihi aliftiraau ay biliftiraai aliftiraau been abuuradkaasi waa ku filan yahay ihman min jihati ihmin xagga dembiga dembiga oo mubiinan cad dembi ahaan dembi cad ahaan isaga unbaa ugu filan been abuuradkaas alam tara ila aladiina uutuu nasiiba min alkitaabi alam tara miyaadan arkin weli noloshoodii baa laga warramaa siday ahayd alam tara miyaadan arkin ila aladiina kuwii miyaadan arkin uutuu la siiyey nasiiban nasiib la siiyey nasiibka oo min alkitaabi kitaabka xaggiisa ka ahaaday ama kitaabka ka mid ahba yu'minuuna xaalay rumaynayaan ama yu'minuuna waxay rumaynayaan biljibti bay rumaynayaan sixirka iyo wadaaquuti iyo daaquudkay rumaynayaan wayaquuluuna waxay dhahayaan liladiina kuwii waxay ku odhanayaan kafaruu kufriyey haa ulaa'i kuwaan oo kuwan gaalada mushrikiinta ah kufaaru quraysh ayaa ahdaa hanuun badan bay leeyihiin min aladiina kuwii ka hanuun badan aamanuu rumeeyey sabiilan xagga jidka uga hanuun badan ulaa-ika kuwaadaas aladiina kuwii weeyaan lacanahum llaahu alla ou lacnaday waman qofkii yalcan ou lacnado allaahu alla qofkau lacnado falan tajida heli maysid lahu isaga nasiiran ku u hiiliya heli maysid nolol kale oo qaab daran oo adduunyada dhexdeeda ay ku noolaayeen baa rabbi tilmaamayaa laba qeyb ka kooban niman marka sixir iyo yacnii daaquud daba orday ahaayeen koow ayagoo kitaab la siiyey inay sixir aadaan oo kitaabkii sixir ka doortaan foolxumo waayo suuratu lbaqarana waa kusoo marnayo walamaa jaaahum rasuulu min cindi illahi musadiqun limaa macahum nabada fariiqu min aladiina uutuu lkitaaba kitaab allahi wara'a duhuurihim kaanahum laa yaclamuuna watabacuu maa tatlu shayaaطiin biljibti marka jibtiga sixirka ayaa lagu fasiray macaani badan bay ku fasireen waxaa la yidhi aljibtu bimacnaa asixr waqiila bimacna alkaahin kitaab gaablowga iyo falfallowga yacnii hebelow waxaa yani waxa maqan midka ka waramo maxaa igu soo socdo xaalkaygu soo noqona bal ii faali jibtiga kaana waa lagu macneeyaa ayb saaxirka waa la yidhaahdaa kaahinka waa lagu macneeyey wamaa ilaa dalika waxaa la yidhi luqatulxabasha waaye ayaa la yidhi qaar kalena waxay leeyiin maya oo min baabi tawaafuqi luqaad waaye asalkana jibs ayay ahayd siintii baa ta-a loo bedelay marka min baab tawaafuqi luqaad waayo waayo qur-aanka kelmad aan carabi ahayn ma ku jirtaa shaafici aaduu uga dooday wuxuuna alimaamu shaafici uu tilmaamay inaynan ku jirin kulligiis carabi waayo buu yiri ama qofku ha aqoodo ama yaanu aqoonin haddii luqaad kale lagu arko waa min baabi tawaafuq laba luqo iswaafaqday waqti meelaheeda markaan gaarnaana laga yaabaa inaan suuratu naxli iyo meelahaas uga hadal waxaa kaloo la wariyey alciyaafatu faalka waadarqu shimbirka oo la buubiyo oo laga faashado wadiyaratu baasaysiga min aljibti ayuu ka mid yahay nacam xadiid abu daawuud oo warinayana saasuu ahaa marka jibtigay rumaynayaan waa maxay faalka iyo baasaysiga iyo shimbirkoo la eriyo hadduu dhanka bidix u baxana la la sharaysto safarka hadduu midig u baxana la la tafaa'ul la samasaadsado kulligiis waa jibtigaas waana shaqo yahuudeed waaye ummaddanna qaar badan baa uga dayday oo subax daa-in ah dadkaas u tago ama dadkaas qiimi u yeelo oo hadduu maal leeyahay iyo hadduu madax yahay iyo hadduu wa yacni ilmo ou rabo kulli kuwaas ka raadinaya walidaalika hadda saaxir hadduu qiimo leeyahay isaga saaxir marka qani a arki maysid mar walba waa baahan yahay qofkan uu leeyahay malaayiinaad helaysaa isaga ma u hela ma ka fiirinayo marka isagii baa laga arki lahaa soo maha haddana waxbay moodaan wataaquuti meelaha marka ogaadana sixirka iyo yacnii axwaashan shaydaaniga ah meelaha sunnada nebiga ka nooshahay ama laga akriyo ama dadka sunnada nebiga aada ugu tacalluqo ilaa xaddi maa yacni axwaashaas shaydaaniga waa ka fog tahay meel allaale u fiirso amaakinta shirkiga laga sameeyo meelaha ilaahay keyrkii laga baryo meelaha waxa daran laga aaminsan yahay meelaha ilaahay in la keliya la caabudo aan laga sheegi karin waa meelaha ugu axwaal shaydaannimo badan waay axwaasha shaydaanka iyo sixirka ka imaanayo waad yaabaysaa waxaasina marka de dadka caamada wadaadaa yidhi bay ku leeyihin kaas saaxirkaa wadaaday u haystaan ta labaad waxay tahay marka yahuudda yacni shaqada u ahayd wayaquuluuna liladiina kafaruu haa-ulaai ahdaa min aladiina aamanuu sabiilan ayagoo kitaab haysto oo cilmi leh ayaa nimankii quraysh baa waxay yidhahdeen annagu waa idinkala aqoon weyne idinkana kitaabaad haysaan xagga kore ka yimid moxamedna wuxuu sheeganaa kitaab xagga kore uga yimid waxaan ka baqaynaa inaad idinku labadiina isxulufaysataan oo aada annaga na baabi'isaan yahuuddaa u tagtay kacbu bnulashrafa maka aaday xulufaysiba u aaday niga ku aamini maynay dheheen waayo nin diin iyo kitaab iyo sheegayaa tahay adiga iyo moxamed waxbana isuma keen dhaantaan armaad isbahaysataan markaasuu wuxuu yidhi maya sidaas ma ahan waayahay marka waxay yidhaahdeen annaga iyo moxamed yaa fiican yaa toosan yaa xaqa ku taagan markaasuu yidhi adinkaa toosan bal fiiri ninkii kitaabka yaqaanay ee yacni towreed akrinayey cilmiga lahaa nin mushrig ah oo sanam caabudayo wuxuu ka fadilaa nebigii kitaabka oo kitaabkoodii ugu qornaa inay rumeeyaan yani nebiyullaahi maxamed kitaabkoodu ku qornaa sow maaha inay rumeeyaanaana waajib ku ahayd inay rumeeyaan iska daaya sanam caabudaa ka fiican ay leeyihiin walidaalika dadka inta cilmiga bartay dhahaayo muslimkayga gaalada gaaladaa fiican qatar qof uu u jeedo inuu toosan yahay oo kitaabka iyo sunnada sheegayo inuu yidhaaho war kan iyo yaa roon kuwaan nin baa wuxuu yidhi oday marka yacni axwaashiisu iska aad u xun tahay baa wuxuu yidhi adduunyada dadka jooga qolo kastuu yidhi waxay rabaan ha ahaadaan annaga waa la heshii karnaa waa la noolaa karnaa wax waa wadaagi karnaa waa isla joogi karnaa ilaa hal qola maahan marka qolo ou isagu markaa yacni ku tuhmaayey in markaa waa qolo muslimiinta un ka mida way oo uu isagu markaas giriifsanaayo magacyaal uu u yaqaanay kuwaas maahan inta kale waa la heshii karnaayo yani qolo xataa haddaad inay qaldan yihiin u aragto qolo muslimiinah inaad tiraa yacni yahuud waa la dhaqmi karaa laakiin kuwaan lama dhaqmi karo muslimka maxay la ekaanaysaa arrintaa iyadaa marka markii dambena hadda ilaahay waaba fadeexeeyo maalin walba fadaaixdiisa unbaa meel walba taallo isagoo marka ilaahay keyrkiisa hala caabudo iyo yacni ilaahay keliya toos uma caabudi karno ilaa aan dad marno maahane iyo waxaas isagoo leh unbaa mar walba la arkaa wayaquuluuna marka qof cilmi leh inuu iska ilaaliyo waayo nin baatil ku taagan uu og yahay ayaa ka toosan nin xaq ku taagan inuu yidhaahdo wayaquuluuna waxay dhahayaan liladiina kuwii kafaruu kufriyey haaay waxay u leeyihiin ay ku odhanayaan haa-ulaa'i ishaarada marka waa mushrikii quraysh haa-ulaa'i kuwan yacni idinkan mushrikii quraysh ah yaa ahdaa ka hanuun badan min aladiina kuwii ka hanuun badan aamanuu rumeeyey nebi moxamed yacnii nebiga asxaabtiisay u jeedaan sabiilan xagga jidka ulaa-ika kuwaadaas aladiina kuwii weeyaan lacnahum ullahu alla ou lacnaday waman qofkii yalcan illaahu alla ou lacnado falan tajida heli maysid lahu isaga u heli maysid nasiiran wax u heliya ma helaysid marka gar qalloocan ha qaadin haddaad nin culimo tahay ama diin aada taqaano gar qalloocan ha qaadin xataa haddaad qoladan qole aad ka soo horjeeda ay jiraan haddii adiga gar lagu keensado sida xaqa ah oo ilaahay kugu og yahay u garfal hebelaan nacebahay waa waxaan rabaan samaynaa kii gar darnaa baan leeyahay isaga gar xaq leh aaday khatar u tahay hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama calaa nabiyina mxamedi waaalihi waasxaabih